halkan aan taagannahay waa gurigii uu loo loogu tala galay taliyaha qaybta kooyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo taliya xigeenka ama maanduulaha ciidanka xoogga dalka somaaliya guriga naga dambeeya ah muddanbada bay xoogaha burbura ka muuqday waxaan halkan maantay aannoo ah sharaf iyo karaamo in taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaliya nagu soo booqday aan rabnona inaan ka codsanno in naloo dhiso oo loo dayactiro ciidanka xoogga dalka soomaaliya cid walba oo u shaqayn jirtay ugu shaqeeya xafiiskan kastoo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee halkan ka shaqayn doontaana ay ku shaqayso haddii lahaydmo sidoo kale waxaan dadweynaha usoo jeedinaa xoryaha ciidanka in la nabadgeliyo dhulka horaan war uga soo jeedinnay dhul aan maamul ka warqabin ma la dhisa karo mana ogolaanayno laakiin gaar ahaan meelaha u astaynsan xeryaha ciidamada in laga leexdoo la nabadgeliyo qofkii aan ciidanka ahayn ama hay-adaha ku lug leh oo qaybtaas iyagu iskale aan ahayn oo hadda kabacdi aanu ku qabanno iyagoo maaragtay xeryaha ciidanka ama meesha deegaanada u ah ciidanka gurya ha noqoto wax walba ha noqoto iyadoo maaragtay hawl ka haysata waxaa la mari doonaa sharciga haddii ilaaha yidhaahdo mana la ogolaa doono marka runti waan ku ammaanayaa taliyaha xoogga inuu maaragtay meeshan maanta dhagax dhigaan asuu qaybta koobaad ka yahay dib u howlgelinta guryahana uu hogaamin doono haddii alla yidhaahdo annaguna waa ku garab siinaynaa hay-ad kasta waxaan usoo jeedinaynaa inay qaybtii iyadu ay lahayd ay dayac u tirato dadkana dhammaan waxaan usoo jeedinaynaa in ay nabadgeliyaan xeryaha ciidamada gaar ahaan kuwa xoogga iyo abaanduulihii qaybta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwa oo runtii uu aad u saameeyey burburkii dalka soo maray cindheheennuna ay haayaan runtii waxyaabaha ka muuqda horena ay runtii waxyaabo yaryar oo dayactira oo loogu sameeyey sida idinku hayaan aad iyo aad ayay sharaf weyn noogu tahay inaan maanta dhagax dhigno ilaahay idinkiis waxaan rajaynaa wakhti kooban in ay muxuu aha ii sheege dib ay u howlgeli doonto noqona doonto xarumaha runtii muhiimka u ah saraakiisha ama taliska qaybta muxuu aha ii sheege koo iyo labaatanaad iyo taliyaheedaba u noqon doontaa hoygii iyo xarumihii ay muxuu aha ii sheege ka shaqogeli lahaayeen waxaan kaloo rabaa intaa markaa intaa uga gudbo inaan uga faa'iidaysto fursaddan guddoomiyahan runtii aan ku ammaano degmadan aan joogno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta koo iyo labaatanaad waxay ku lahaayeen xarumo aad u badan oo kala duwan oo runtii aan halkan haddaanan kaana magacaheeda kusoo koobi karin waxaan rabaa marka shacbiga soomaaliyeed ee halkan degan si ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed fursad uu ugu helo dhulka uu lahaa iyo xarumihii uu lahay inuu ku shaqaysto si uu u guto waajibaadkiisa shaqo uguna hagaagaan meelihii lagu shaqay lahay in ay nagu gacan siiyaan meelaha bannaanna inaan muxuu aha ii sheege hadda wixii ka dambeeya aan aan la gelin meelaha hadda la degan yahana inta degano inay kasii tabaabushestaan maadaaman anaguna aan ugu jirno diyaargarow iyo sidii aan dib ugu shaqayn lahay ugu howlgelin lahayna xarumahe